hamiin fayle dhugunsadyaal weli geeka magaalada baydhabo ee caasimada maamulka koonfur galbeed lagu dhegax dhigay xarumo caafimaad iyo walbarasho hanasooyo ku faa-iideysan doonaan dadka ka dhaqan magaalada tan ee baydhabo dhagaxdhiga xarumoonya weliba si wadajir ku qeyb galeen gudoomiyaha degmada baydhabo xasan macalin axmed biikale iyo gudoomiyaha xaafada horseed isaaq maxamed nuur gudoomiyaha xaafada horseed oo ya sheegay iniyo ciidanka farax sinyin waanag mahadnagaayeen gudoomiyaha degmada sidoo kalena usa sheegay iniyo hayan eena mashaariicdun ee la bilaabay ama lagu bilaabay xaafada horseed baahiyayo qabeen dadka ku nool xaafada taasayti geedka may farahadninge baaha jarti la dabooli ee farahadninge baahadan muddo badanaha jarti geedka ma ilaahinka mahadi aan baahadii hajarti inoo la dabooli ma haddi lamaadma iskale gudoomiyaha degmada baydhabo oo ilaahay suurta geliyisuuna baahadan inoo isu daboolo waayo aradan mayn degana dad ritaanese degan dadoo adba degan dadoo community degan mahaysana walo daryeele mahaysan haabyaraadana mahaysan dadkan oo aafadan horseed degan mahaysan si lahan degaya aafadan baahadaasoo geeka hata la daboolahay oo gudoomiyaha degmadan ku horeey mahaysan mcn mahaysan dadku walbarashalaanga hayti mcdna mahaysan isgoolna mahaysan baaha jarti hayti
dhiniig kaleed weliba ku hadalay dhagaxdhigon gudoomiyaha degmada ee baydhabo xasan macalin axmed biikole iyosuuna ballan qaaday kanagoo dhiniig kaleed waliba ku hadalay dhigaxdhigun gudoomiyaha degmada baydhabo xasan macalin axmed biikole usoona ballan qaaday inay maamul dhi iyo diyaaran eyin iniyo ku jawaaban baahiyaha bulshada sidoo kale nuuse sheegay inay bulshadu linku baahan yihin iniyoo la shaqeeyaan maamulka sidoo kaleed gudoomiyaha waliba uuse sheegay inay mashruucun uusa ku mid ayay mashaariic oo ku dhawaaqeen maamulka degmada waliba sidoo kale uuse sheegay inay xaafadaha magaalada dhammaantiyo lagu hirgeli doona mashaariic noocun ee maanta meelna una dhagaxdhigahayna waa meel yani baahan hayte muhiim hayte shacabka degan ciyaalka ka nool walbarasho baahanahay caafimaad mcedkan iyo mxuahay iskuulkan dowladda dhisahayta gaar ahaan degmada dhisahayta waan ka faa'iidayna meelaha shacabka ku nool xaafadda markaan hindhahinay fiirin xaaladda yani mxuahay xaafadaas bilaaraden wiinadeen horan dareereen walbarasho injaran caafimaad injaran yaan ka talagalna in dhisa iskuul walbarasho iyo mcd isbitaala daawo ka qaadaan waxyaalaha uu dhamaynana shaqada dhata in darti wala qoqobana oo madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed gareen khayr allah siyaana faray oo yani muxuu shaqayna ummata madaxweynuhu muxuu ahay muddo badan ka dhawaaqaya ka midata howlogaaslay markaas afulyahayn howlogaaslay dardargelyahayn waan muhiim wey shacabka in la shaqeeyay wallinqobada haddii mas-uuliyadda sheegdo in shacabka wallinqobada waa muhiim wey hadaad isku roogto shacabkii oo muxuu afmaadan haysane jidadan haysane biyan haysane walbarashan haysane waa mas-uuliyadda walbataraas waxaweye mas-uuliyadda wal iyo walshal haaye madaxweyne dalka ley xukuumada ley gol wasiiri ley wayleya mxu baarlamaan gudoomiye baarlamaan ley yani mxuahay maamula ka dhisan maamulka wayna ka faday awaamiirtaasi oo kale furi shaqooyinkii la baahanahay oo muhiimka ahay maamulka dowladda wakiil waynkaey shacabkaankaey marka arrintuuna ka talagaltaa sahayti dantale maka ekaas insha allahu xaafadda hadda geedka dhigahadhikaayna sisaalkii mxuahay iskuulka xaafad yani baahanahayte baahday qabti ahayte labada nooc ciidanka baahanahayte xaafadda horseed way insha allah way rajeeyeen xaafadoo kale to sagaale hirtay haddii hadda talla kareeba yani waa sagaal xaafadood way sagaal xaafadood saasoo kale suubiya diirsiyaan war weelaan haddii leer ilaahay idinkiis dadaalkaasa galaana waa arrin muhiim ah oo limbaahanyo marka eed iyadan ka faraxsana yani muxuahay taliyaha rugta boliiskaliisu alaabta ablijo sugo oo la shaqeeya maylaraays muxuahay dadka inta dhisaabsanta raadlahan la shaqeeyaan oo garabsigaan limbaahayo walaa walalinsahay dadsho iyo ulaadiyo iyo dalshow
magaalada baydhabo ayaa sinadoog in ka dambeeyay welibaa laku fulyaayay mashaariic kala duwan oo lagu hormariyo dhinacyada magaa dhismooyinka magaalada iyo oona gacan ku jeysidaayeen maamulka degmada iyo hay-ada gargaarka biyow dhinihi kaleed madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deniya iyo wafdu usoo gaabiyay waliba iyo deerana magaalada muqdisho ee caasimada dalka saciidin iyo wafdid isla socdaya weliba garoonka diyaaradaha aadan caddaha ka dhawaayana wasiiro ku tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaanaha saraakiil iyo mas-uuliyiin kale oo- oo mas-uuliyiin shala duwan oo ku tirsan dowladda isla ee, safarada madaxdii ka jirna dhinaca kaleed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo wafduus hogaamiye u deereen magaalada muqdisho miilasayti oo madaxda iyo- masa- miilasayti oo madax iyo mas-uuliyiin sara iyo ee, heer- heerar shalduwan iyo ha ka dhawaayeen ee, madaxweynaha ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho aadan cabdulle cusmaan aadan cadde madaxdan ayaa magaalada muqdisho anseedeen ku qaybgalka shirka wadatashiga qaran ee lagu hadlo arrimaha dardargelinta doorashooyinka dalka shirkunya waliba ee iclaamiyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rable magaalada muqdisho ayaa waliba horey indeerayay madaxda maamulada koonfur galbeed iyo bun- ee madaxweynaha maamul goboleed koonfur galbeed iyo jubbaland iyo ona geekay oo ka biireen ee madaxweyneyaalka puntland iyo galmudug walibana ee la filahaya in magaalada muqdisho saadeera madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle cali guudlaawe dhinii kaleeda madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa weliba uusageey ka magacaabay garsoorayaal cusub oo maxkamada ee maxkamadaha sare iyo racfaanka ee deegaanada saytiku een dowlad goboleedka galmudug ee ku howlgala doonaan wareegtaha kubadda ee xafiiska madaxweyne qoorqoor ayaa weliba laka magacaabay garsoorayaal cusub walibana maxkamadaha do- een maxkamadaha gobolada iyo degmooyinka maamulka la magacaabay gudoomiye iyo garsoora sababta sheenti magacaabista garsoorayaal kunya waliba laga sheegay in yeete baahlan qabar dhammaystirka hay-adda garsoorka dowlad goboleedka galmudug iyo islamarkaas saytina qoorqoor usoo tixgeliyey hajeedinta gudoomiyaha maxkamadda sare dhuunsidayaal waliba isin dhuunsahaytana warka hamignima ee idaacadda raadiyo baydhabo haatan waliba una fiiriyaane warbixin gaara oo ka eedag maalmaha xorriyadda suusanen gafiiri oo cabdirshidanteena lix iyo labaatanka juun waa maalin taariikh weyn ku leh ummadda soomaaliyeed islamarkaana ku daabacan qalbiga shacabka soomaaliyeed kuna abuurtay dareen hilow farxadeed leh waxayna qiimahaasi ay ku mutaysatay inay tahay markii ugu horreysay ee lagu dulqutimiyo ciid soomaaliyeed calan xor leh oo ay leeyihiin dad soomaaliyeed halgamayaal badan ayaa u soo kifaaxay hanashada xorriyadda gaar ahaan gobollada waqooyi kuwaasi oo isugu jiray qaar halgan muddo badan socday oo aad u qaraar la galay saanacadaalihii gumaysiga waxaana aan ka xusi karnaa oo ka mid ahaa sayid maxamed cabdulle xasan sheekh bashiir xaaji faarax omar iyo xisbiyadii s n l iyo xisbiga kale ee u s b dhanka kale waxaa kaalin tiirdhexaad ah ka qaatay halgankaasi abwaano soomaaliyeed kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen maxamed ismaaciil maxamuud barkhadacas iyo abwaan cabdulaahi suldaan timcadde cabdulaahi maxamed timcadde oo ku caanbaxay marinta gabayada dhiirigelinta ah iyo kuwa gumaysidiidka ah wuxuu bartamihii kuntumeyadii uu ka qayb galay halgankii gobonimadoonka ee ka hanaqaaday gudaha dalka gaar ahaan gobolada waqooyi isagoona markiiba ku biiray xisbigii s n l oo ay xaruntiisa ahayd magaalada hargeysa laba iyo tobankii sadii dhexe ee lix iyo labaatankii juun sanadii kun sagaal boqol iyo lixdankii waa habeenkii guusha iyo markii ugu horreysay ee calan xor ah oo laga taago ciidda soomaaliya iyadoo munaasabadii dabaldega gobonimada ee ka dhacday beerta xorriyadda magaalada hargeysa oo halkaasi uu ka mariyey abwaan cabdulaahi suldaan timcadde gabay uu ku qormay quluubta ummadda soomaaliyeed kaasi oo ahaa ka nasiib ka nasaar xilligaasi guud ahaan shacbiga soomaaliyeed waxay dareemayeen neecaw xornimo oo ka curatay dhulkii soomaaliyeed ee isticmaalku uu kala qaybiyey waxaana bulshada ku nool gobolada waqooyi ay muujiyeen dareen wadaniyadeed oo heerkiisa uu aad u sarreeyo dabaaldegyo iyo damaashaad ka dhacay beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa waxaa margama doonto ah in murtidii iyo hal-abuurkii awaanada soomaaliyeed ay ku maamuuseen xornimadii gobolada waqooyi iyo midowgii labada gobol ay ka soo maaxatay maskaxdii hal-abuuradii soomaaliyeed ee intooda badan ka soo jeeday gobolada waqooyi abaanadaasi maskaxdooda shiilay ee shacbiga dareensigii qiimaha xorriyadda waxaa ka mid ah allaha u naxariistee awaanada kale ah cabdulaahi qarshe xuseen awfaarax dibbad cali sugulle oo ku magac dheeraa dun carbeed iyo abwaan axmed suleymaan bidde oo sidoo kale fanaaniintii een ku luuqaysay heesihii qiirada lahaa waxaana ka mid ahaa maxamed suleymaan maxamed axmed kuluc iyo kuwo kale oo aan halkan aan lagu soo koobi karin sanad guurada lixdan iyo koowaad ee ka soo wareegtay xurnimada gobolada waqooyi waxay shacbiga soomaaliyeed ay ka baran karaan cashar ku saabsan sidii lagu keenay calanka iyo siday laga maarmaan ay ku tahay in loo adkeeyo midnimada jamhuuriyadda soomaaliya loona xaliyo wixii tabasho ah ee haatan jira lix iyo labaatanka juun kun sagaal boqol iyo lixdankii waa markii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed laga taago gobolada waqooyi ee dalkeena soomaaliya loona diyaargaroobay in lala midoobo gobolada koonfureed oo si wada jir ah loo dhisto maamul dowladnimo oo ay u dhan yihiin dadka soomaaliyeed xuska lix iyo labaatanka juun ayaa qayb ka ah dabaaldegyo loogu talagalay toddobaadka xorriyadda oo ka socda gudaha dalka waxaana habboon in dadka soomaaliyeed ay u istaagaan soo dhoweynta iyo xuska maalmaha qaran ee ku weyna dadka iyo dalka islamarkaana loo qumo hagaajinta muuqaalada amaba bilicda deegaanka iyadoo calanka soomaaliyeed laga dultaagayo dhismayaasha ku yaala hareeraha waddooyinka waaweyn ee dalka xuska iyo weynaynta maalmaha qarinimada dalkeenna waxay ku abuurayaan dhallinyarada dareen wadaniyadeed oo ay wax kaga baranayaan waayihii iyo duruufihii adkaa ee naf iyo maalba lahaa ee laga soo maray hanashadii maandeeq oo curatay lix iyo labaatankii juun islamarkaana mataanaysay koodii juulay kun sagaal boqol iyo lixdankii
iidyada mahadsanyi cabdirashiid antena oo warbixintaas niinku diyaariyay maalimaha xorriyadda dhinihi kaleed wararku kuway ahay deegaan kumid ah deegaanada hooseedow degmada qarar dhow oo kumid ah deegaanada hooseedow degmada hobyo waliba ayo sheegahayna in imela city oo kodhiye kudhiyad yaroo dhacda bulshada deegaanka city oo la yaabeen taasoo ahayti in imela city lakagubi ku dhawaad lama boqol oo neef oo erang ahaana city oo kaxaraysnaayeen xere kataali deegaanka city walibaa la sheegay inay arrintaa saytiga ku dhalatay falal horeytii namila saytin kudhiyan islamarkaa saytin horeylan ku heliyi waana ku mid ahaayeen falal kasalaysnaan aanooyin qabeel falkun yaala sheegay falkun yaala sheegay inuu jeysidi mid kumid ah dadka ku nool deegaanka sayti ilaa iyo haddana mal og sababta jeysid sababtuus ka qasabtay falkaa sayti argagax lahaayey dad goobjoogyaal ayaa waliba ayoo sheegayn in arantun iyo ku dambeeytay falal horeeyin kudhihi waanan dhexeeyay dad xoolo dhaqatee oo ku nool deegaanada hooseedo degmada hobye gobolka mudug dadka deegaanka ayaa waliba ayoo sheegayn in imela city iyo kuwidan waanwaan dhexeyta eena dadka eena dadka dhibta kadhida iyo lanka jeysidiisii eena walanku qabad lahaayay ama xalan arintana lindiji lahaayay falkunya ilaa iyo hadda eenan ku hadalna ama walhadal ehan ku kuweerna madaxda galmuduga dhinihi kaleed wasiirka amniga dowlad goboleedka puntland cabdisamed maxamed galan ayaa waliba uusa faahfaahin kubiyey qarax barahiraabnimadii geedka gobolka bari lakala fiirsaday ee kulanyo baabuur oo usla dareeray isona usi iyo wafduus hogaamiyaaye wasiir galan oo la hadlay warbaahintii walibaa sheegaya in qaraxa lamamiina qaraxa usenahay qaraxyo lamamiin ah ama nooca dhulka la geliyo ah waa uslkalakatay mid kumid ah gaadiidka usla socday wafdiga usa saarnayay ciidamo ku tirsan puntland xiliyo maraayan meelka dhow deegaanka bilidhan ee balidhadin waliba usa sheegay wasiirka amniga puntland in qaraxa usageysidii khasaarin iska jari dhimasho iyo dhaawac oo hadeerin askarta saarnayti baawurka city walibana us xaqiijiyay inuusa ka dhimaday hal asari meela lama kaleen iyo ka dhaawacmeen dhaawacyada askartaya uusa ka tilmaamay wasiirka wasiir galan in la jeeyay isbitaalka weyn ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari soona wafdiga uusa hogaamiyayay wasiirka iyo horeen sii wadeen ee socda sii wadeen socdaal iyo oo yoon kasii jeedeen deegaanka balidhadin usoo hadal jeysii weedada wasiirka amniga iyo waliba uusa qaraxa saytius kadhii ka eedayay inay ku dambeeyeen eena daacish oo ku sugan deegaanada kadhow meelo uusa qaraxa kudhihi islamarkaa saytina xusay iniya onjarna khasaaro kaleed oo ku dhaladay wafdiga wasiir cabdisamed galan iyo waliba ayaa ku mid ahaayay taliyaha ciidamada difaaca puntland jenaraal yaasiin cumar dheere iyo gudoomiyaha gobolka bari cabdisamed yuusuf maxamed abwaan haana sayti oo dhammaantii oo ku badbaadin qaraxa dhinihii kale danjiraha dowladda soomaaliya ee switzerland austria iyo xarunta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay abyan maxamed saalax ayaa waliba ay sheegtay in dowladda soomaaliya iyo buuhidii een likumid ee qodobada sagaalkahay ee ku koobnaayay cahdiga qaramada midoobey ee xuquuqda aadanaha kaas danjire abyan maxamed saalax ayaa waliba ayaa sidoo kale sheegtay in soomaaliya markii saddexaad arrimaha xuquuqul insaanka iyo horumar badan iyo ku dirtay danjiraha dowladda soomaaliya ee switzerland austria iyo xarunta xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey abyan maxamed saalax ayaa waliba ay sheegday in soomaaliya iyo kowkabad ahayd burburu socday muddo soddon sano ah waana hadda roogda meelfayla iyo kuroogdero meelfayla cahdiga ee xuquuqda insaanka ee qaramada midoobey ee dalalka la galli dhugunsidayaal weliba aysan dhugunsa haytana warkaha mignimo ee idaacadda raadiyo baydhabo haatana akhbaaraadka banaanka afhayeenka daalibaan suhayl shahiim iyo weliba uuse sheegay inay ugu falcili doonaan haddii ay ciidanka mareykanka iyo si ay sii rogaan afghanistan markii la deera bilo sebtembar tumii kowdii ee sanadkun waraysi uuse siiyey telefishinka aljaziira weliba uuse tilmaamay in uuse heshiiska iyo mareykanka iyo daalibaan iyo ka deereen caasimada qatar ee dowxa bili februaayo ee sanadkii hore uuse dhignay in ciidanka lakudaad guray doono dambeynta bilo sebtembar tumii kowdii ee sanadka lamakii labaatii kowta hadalka afhayeenka iyo weliba usu muuqday in jawaab celin ahaan singay hadal sare iyo hadal iyo saraakiil mareykanka iyo ka sheegeen in lix boqol iyo konton askari oo mareykan iyo ka heri doonaan afghanistan si uun kusugan si uun sugan ammaanka diblomaasiyiinta mareykanka kusugan gudaha dalkaasayti madaxweyne joe biden iyo weliba uu suuray in amray inayo daadgurayaan ciidankaasayty dhammaystiro ee daadguraynta ciidankaasayty la dhammaystiro doona bilaha dareerta ee julaay afartii meelaha iyo dhammaan ciidanka kaleed iyo ka jiraan een todoba kun oo ku socota isbahaysiga nato iyo ku baxa doonaan afghanistan bila sebtembar tomi kowti ee sanadkan dhugunsidayaal weliba antaninka dhuma warka hamiignimo isin kula socoteen idaacadda raadiyo baydhabo warka weliba antasin kula socodsiyaano maxamed cabdiraxmaan cali maxamiir ee dhiniga farsamada saaxiibka xasan jookara gacanta ka hay warkun warnimadan tunjeedanka kulmaana sidaas iyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu